بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب تحريم هدايا العمال adakani baabu taxriimi hadaaya alcumaali dadka adigu muwadafiinta ama shaqaalaha iyo cumaasha hadiyooyinkooda iyo wixii loo hadiyeynayo ee loogu hadiyeynayo shaqadan ay hayaan daraaddeed uun xaramnimadka ee xaraam ahayd ee lagu tirinayay rishwo inay tahay taas buu baabkeedii yahay alcumaal waa jamcu caamil markaa cid kastoo dee camal iyo wadifahaysa laftigu kuba dhacaya hadayana waa jamcu hadiyatin oo waa wixii dee ruuxa loo hadiyeynayey ee laakiin hadiyadani haddii dee dad iyagu markii horeba xidhiidh ka dhexeeyo o ixisu hadiyeyn jiro nintii hore aanay ka badnaan taas looma jeedo ee wixii waa bisababi alcamal iyo shaqadan wahyo daraaddeed loogu soo hadiyeeyey kollayna de ruuxa taa ugu soo hadiyeynaya qarad buu leeyahay oo ee maslaxa ayuunbaa isagana ugu sugan iyo dan uu leeyaha meeshii jirta bal hadiyada caynkaasi inaanay bannaanayn xagga sharcan ayuu baabkeedii yahay oo inooguba iman doono baabka xadaanaa wabihi ama bisanadi madkuur xadaanaa abubakr bn abi shaybata wacamr inaaqid wabn abi cumara واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن أبي حميد الساعدي قال أنه قال سندك الشيخ هذا مسلم ده شيخ كريا سفيان بن عيينة كودا ورنيان صحابي أبو حميد الساعدي وكن يدي سناده مشهورة حديث اسنان أدوسي بدنينا ورينوسا مريا منذر بن مالك ama mundir ibnu camrin iyo bal magaciisa waa la yidhi kunyadiisana iyo nisbada bu aada ugu shuhroobay qaala wuxuu ihi saxaabigaasi istacmala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu caamil ka dhigay macnaa uu hawl iyo dee shaqo uu dhiibay rajula nin min alsti reer asti kaba mid ah oo yuqaalu lahu lagu magacaabo ibnu lutbiyati ina lutbiya la yidhaaho bal nin reer asti ah oo reer adugu ina lutbiya la yidhaaho lutbiyadna waa hooyadii barhkoodna waa jiri bay leeyihiinba magaciisa cabdullaahi baa la odhanayay buu caamil kaba dhigay kollay camalka uu dhiibayna meel adigu ama reer bani sulaym sadaqaadkoodi iyo zakadoodii inuu soo guro taas bay ahayd oo wadiifadan ama shaqadan uu qabanayay sadaqadii ama zakada soo guritaankeedii bay ahayd oo jaabi buu ahaa zakada soo guraya jiho mucayanana wuu u diray rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh bal ibnu lutbiya iyo alsti mar dambaan dib ugu soo yar laabi doona markaan riwaayaadka kala aragno insha allahu qaala camrun camr baa wuxuu hi wabnu abi cumara cala sadaqati macnaa saddex sheekh baa muslim leeyaha xadiidkan saddexdoodu waa abubakar iyo camrun inaaqid iyo ibnu abi cumar bal markaa abubakar isaga muu odrhan intan wax ka ziyaadsan ee labadan kale ee camrun inaaqid iyo maxamed ibnu abi cumar maxamed ibnu yaxya ibnu abi cumar ayaa maxaa laftigoodu ahaa istacmala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rajula min alsti yuqaalu lahu ibnu lutbiyati cala sadaqati oo waa hawshii ama wadiifadii iyo camalkii uu diray camalkan baa ahaa sadaqo soo guritaankeedii sadaqadna halkan waa zakadii ee maaha sadaqadii iyada tadawuc ahayd ma aha falamaa qadima markii uu yimi macnaa uu tegey jihadii waxbuu soo guray xooluu keenay falamaa qadima markii uu yimi u qaala yidhi haada waa wixii uu waday kani lakum idinkuu idiin sugnaaday oo waa sadaqadii aan soo guray aan sadaq ahaan u soo qaaday ama zake ahaan wahaada waa qeyb kaleoo xoolihii kaba mid ah wahaadaa kanna lii anuu ii sugnaado intani maaha zakadii ka mid maaha ee anigaa lahoo uhudiya lii waa lay soo hadiyeeyey kan hadiyaa laygu siiyo kan anigaa leh wixii aan zake u soo guray ee idinku aa lahaydeenna kan weeye qaala abu xumayd baa wuxuu yihi faqaama rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam cala almimbari rasuulka ilaahay baa istaagay mimber korkii buu istaagay isagana horta wuu la hadlay si ay noo dambayso ama riwaayaadka kale markaas baa wuxuu yihi isagoo dee ficil cankacaynkana xukumkiisiina caddayn dadkii cumaashiya ama shaqooyinka loo dhiibayan iyo tanoo kale ugaba digaya caddaynaya inaanu ruuxu waxaan uu bismi alcamal loogu hadiyeeyey iyo wadiifadan uu hayo daraaddeed aanu wuxuu xaq u leeyay aanay ahaynba mabalu caamirin ku shaqaalaa ama caamilo xaaladii iyo sha'nigiisu muxuu yahay abcahu aan dirayo oo fa yaquulu odhanaya haadaa lakum wa haadaa uhdiya lii macnaa kan idinkuu idiin sugnaaday kana anaa laysoo hadiyeeyey afalaa qacada bal haddii dee waxaan hadiyo dhaba oo isaga shaksi ahaan loo soo hadiyeeyey oo loo siiyey oon shaqadan qeyb ka ahayn hadday tahay afalaa qacada muu fadhiisto fii beyti abiihi aabihii gurigiisa aw fii beyti ummihi ama hooyadii gurigeeda xataa yandura ilaa uu arko ayuhudaa in loo soo hadiyeynayo ilahi isaga xaggii amla inaan loo soo hadiyeynayn oo macnaa waxa weeye haddii hadiyadani hadiye isaga uun shaksiyan loo hadiyeeye ay tahay dee isagoon shaqadanba hayn isagoo gurigii aabihii ama gurigii hooyadii jooga oo iskaba jooga ayay u iman oo wixii hadiye ee saa ugu yimaadaa waa hadiye isaga aan shaqadan ku xidhnayn isaga shaksiyan loo soo hadiyeeyey dad calaaqa ka dhexeeyeen ama macrifa ay usoo hadiyeeyeen laakiin arrintu hadday tahay haddii aanu wadiifadan hayn gurigiisiiba uu iskaba joogo waxaan loo soo hadiyeeyeen oon loo soo hadiyeeyeen de waxa weeye waa tani ma aha wax isagii shaksiyan loogu soo hadiyeeye waa camalkan iyo shaqadan shaksigan kolley waxa siinaya ee wax u soo hadiyeynayana maxaa meeshii la socota waxyaalihii kale uu kaba qaadayey oo dee loo fudaydiyo isagii loo sahlo waxyaalaha qaarkood uu isha ka qarsado waxaanu dadka kale ka aqbaleen isagii uu kaba aqbalo waxaan dadkii kale loo daayeen isagii loo daayey ine waata waxaan lagaba helay taas baa imanayso waxaa ka dhalanaysa tasaahul xaggii xaqa qaadishaankii ama hawsha gudishadeediiba la fudaydsado isagii bal maalan dee arrintan daraaddeed wax loogu fudaydiyo loogu sahlo taas baa kaba imanaysa waana shaqada daraaddeed dee hadhowna khiyaamo shaqadii la khiyaamsaday ayay taasi noqon gulul baana waxaani noqonayaa ama rishwo xataa yandura ayuda ilayhi amla waladii ilaah baan ku dhaartay nafsu muxamedin muxamed naftiisu biyadii gacankiisa ay ku sugan tahaye laa yanaalu ma gaadhayo ma asiibayo axadun axad minkum idinka idinka midi minhaa sadaqaan imika haynay sadaqadii iyo amwaasha caynkan ah shay-an shay ilaa oo dee shay bigayri xaqi waa waxaan xaqiisii ahayn waa waxaanu idan sharciga u haysan haddii uu kaba asiibo shaygaasi haba yaraadee ilaa jaa-a wuxuu la imanayaa bihi shaygii uu asiibay qaatay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha yaxmiluhu xaal uu ku sido calaa cunuqihi luquntiisa isagoo dusha ku sido dee waa quluul iyo khiyaamo camalkiisiiyo wixii uu khiyaansaday waana ti aynu xalay soo maray wixii quluula waman yaqlul ya'ti bimaa galla yowma alqiyaama xadiidkiina tafsiirkiisii aan soo aragno isagoo dusha usid dusha wuxuu u saaran yahay oo sida inuu maalinta qiyaama weliba wixii oo qaylinaya dhawaaqayo oo muuqdo oo dadka dhexdoodiina dee lagu fadeexaynayo inuu laba imanayo haddaba tiibay tanna la mid tahay oo isagoo wixii sida dusha luquntiisa kuba siduu imanaya baciirun lahu rugaa'un aw baqaratun lahaa khuwaarun aw shaatun taycaru ama tayciru labadaba baciirun lahu bal almaxmuul waa markaa ima baciirun oo kolley waa nasan nisqooyinka inoogu sugan oo waa rafcisan tahay dee bal wax aynu ku rafcinana waan u qadaraynaaba markaa wuxuu imanayaa maalinta qiyaamaha isagoo luqunta ku suda haddaba almaxmuulu waxaa la sidaana ima baciirun inuu yahay neefkeelo oo lahu ruqaa-un olol iyo ci ay u sugnaatay aw baqaratun ama uu yahay sacba ama baqaro laha khuwaarun waa sawdkii markaa isaguna baqarka aw shaatun ama se uu yahay shaatoo dee khaasatanna sekadan la soo gurayay xoolo nool bay ahaayeen haddii wax kale waxaan uu qiyaansaday uu yahayna sa saamidkii iyo riqaacdii iyo nabataynu xalay soo aragnay amase shaato inuu yahay shaatadaasoo tayciro dhawaaqaysa iyadna ciyaysa taycaru haddii la yidhaahna labadaba luqada way inoogu bannaan tahay macnaa tasiix weeye yucaarna sawdkan adhiga ayaaba la yidhaha yucaar lagu magacaaba haddaba wixii weliba isagoo dee aan aamusayn isagii uu dusha usid dusha markaa uu kuba sido ayuu la soo xaadirayaa la keenayaa iyadoo taasi ciqaab iyo fadeexaynba ay tahay uma rafaca yadayhi rasuulka ilaahay gacmihiisiibuu sarow qaaday xataa ra'aynaa ilaan aragnay cufrata cufratay ibdayhi labadiisa kelinkila cadaankoodii cufrana waa cadaanka aan khaaliska ahayn aan saafiga ahayn naasica ahayn kaas baa cufro laydhaah haddaba in xataa ra'aynaa cufrata ibdayhi uma qaala wuxu uhi bacnaa rasuulka ilaahay aad buu saro ugu qaaday kelinkilooyinkiisii baaba muuqday waxaanuu yidhi allaahumma hal ballaqtu allahuma ilaahayow hal ballaqtu ma gaadhsiiyey dee xukumkii shareecadii anigaadi fartay inaad gaadhsiiyo tidhi balliq maa unzila ilayka min rabbik ilaahu ma gaadhsiiye dee waa gaadhsiiye weeye adna markhaati kaba noqo oo anigaa uga caddeeyey maratayni laba goor buuri riwaayadka qaarkoodna saddex baa kuba timi balxadiidku dhowr duruq buu leeyahay alfaadna way inoo dambeeyaan meelahan u yar baahannahay ee aan isku yar xidhaynana iyada markaa kuwa dambean laba eegi doonaa bal ninkan wixii dee isagu loo hadiyeeyey ee iyagu may aqoon shaqana kumay lahayn si kalena ugumay soo hadiyeyne shaqadan uu hayo iyo waxaan uu ka gurayo daraaddeed ayaa waxaan looguba hadiyeeyey rasuulka ilaahay wuxuu caddeeyey waxaa ruuxa caamilka ah muwadafka ah mas-uulka ah loo siiyo xilkan uu hayo daraaddeed loogu soo hadiyeeyo inuu noqonayo un guluulkaas khiyaano uu noqonayo ammaanadiisii uu khiyaansaday maalinta qiyaamahana uu la imanayo aanay u bannaanayn oy tahay dee inuu iska celiyo oonu markaas uu iska celiyo taas ay tahay taas baa rasuulka ilaahay xadiidka inoogu caddeeyey waanu inoo soo soc weli waa inoo socdaan duruqdii xadaثna isxaaq bn ibrahim wcabd bn xumaydi qala akbarana cabdالrazaq qala xadaثna macmar can الzuhriy can curwata can abi xumaydin الsaacidiyi qala anahu qaal istacmala الnabiyu slى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu caamil ka dhigay salawaat ullaahi wasalaamu عalayh ibna lutbiyati nin la yidhaaho ina lutbiya taas ayuu caamil kaba dhigay rajula nin bal ibna lutbiyaan ka bedelaynaa min alazdi reerkaa asdi la ydhaah kaba mid ah markii hore waxaa inoogu sugnayd min alasdi oo siin ah imikana za-baa inoogu sugan kale reerka nain horta dee qolooyin reer beni asad oo qorayshna leh reer aada u ballaarhnaayo banu asad ibnu khusaymat ibnu mudrika la odhanayo aada u ballaarhnaa ama badnaana waa jiraano kuwaas al lama raaciyo siintoodna way fadxisan tahay ama asadka qureysheed ha noqoto zubayr ibnu cawaam iyo reerkoodii jilibkoodii ama asadkaas asad ibnu khusayme laba yidhaaho haba noqotee siintana waa la fadxiyaa allama raacdo marka la nisbaynayo iyo markay magaca caadiga ay yihiinba laakiin waxaa jirta reer kale oo asdu shanu ah la odhanayay oo yeman degi jiray asdu shanu ah reerkaas baa waxa ay tahay siinna waa lagu dabdiyaa reeban za-na waa lagu dabdiyaa labadubana waa tan oo waa laba wej oo banaane iyaga waxa kuwa kale lagaga soocaya al baa ku jirta kuwan al baa raacda hadday tahay san oo kale markuu ismiga tahay iyo haddii la nisbaynayo alasdiyi ama alasiyi la odhanayo al baa raacda siinta iyo za-duna wey adigu ama siin ha noqoto ama za labadaba waa lagu dabdiyaayo way reeban tahay waana reerkaa asdu shanu a la ydhaah haddaba ninkani reer bani asad ma ahayn walow riwaaye bukhaari daahirkeed saas ay dhacday waxa ihaamkaasi uu dhacay ee waa reerkan asdushanu a la odhanayay oo bal markaas za iyo siina way ku bannaan tahay laakiin alba adigu ay leeyahay ismigooda iyo nisbadoodaba alba raacda xarafkan dhexe ee hamsada ka dambeeya ama siin ha noqoto ama za-na uu reeban yahay bal taasba weeye marka labada xaalaba markii hore rajulan min alsdi iyo imika halkan rajulan min alsdi way inoo banaantao waa laba wejoo wada banaan weeye waana reerka asdushan alla idha asalkoodu yaman dee degaankooda uu ahaa cala sadaqati sadaqadna waa zakar khaasatan reer bani israiim iyo buu kasoo gurayay fajaءa bilmaali xoolihii buu la yimi fadafacahu ilى الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam rasuulki ilaahay buu u dhiibay xoolihii uu soo ururiyey faqaala wuxuu ihi haadakani maalukum waa xoolihiinii oo waa wixii dee aan zake usoo qaaday ama sadaqo wahaadihi waa qeyb xoolihii kaba midana wahaadihi tanna hadiyatun hadiye weeye uhdiyat lii lay hadiyeeyey oo waa hadiye aniga lay soo hadiyeeyey faqaala lahu nabiyu salى اllahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay baa ninkii ku yihi afalaa qacadta maad fadhiisatid fii beyti abiika aabbaha gurigiisa wa ummika hooyadaa gurigeeda oo fatandura aada aragtid markaas ayhuda ma la hadiyeynayo in la hadiyeynayo ilayka xaggaaga amla bal in laguu soo hadiyeeyo aada markaa aragtid iyo inaan laguu soo hadiyeyn oo haddii adoo gurigii aabbaha ama gurigaagii iska joogo hadiyadani ay kuu iman lahayd sax waa haddii adiga lagu soo hadiyeeyo shaqadii iyo wadiifadaad haysay ama wixii ammaanadii aada siday aan qeyb kaba ahayn si haddii dee markaa aada arrintanuu laguu soo hadiyeynayo markaad gurigaaga joogto cid wax kuu soo diraysa ama kuu soo hadiyeynaysa aanay jirin arrinku waa ammaanadan laguu dhiibay ayaa dee waxa weeyaan unbay hadiyadani tahay waana nooc rishwo iyo ruuxii oo lagu laaluushayo ee isaguna kolley ruuxa uu wax ka qaatay jaanib kale wuxuu ga fudaydinaya ama wuxuu kaba dhaafaya ayaaba jirta marka waxa ay tahay uun qudaadii oo kale dadkan dee qudaada ah ama cumaashii iyo wadaa'iftii iyo ruuxii meel mas-uul kaba ahaa adigu xil uun ciddii haysay wixii shaqadan daraaddeed loogu soo hadiyeeyo iyadu waxay noqonaysaa hadaaya alcumaali guluul lafti xadiid baaba ahaa dadka cumaasha wixii hadiyooyinka sidaas oo kaliya waa guluul iyo khiyaamo waayo waa hawshan ay hayaan daraaddeed wixii loogu soo hadiyeeyey kollayna meesha dee waxaa meesha hadhow iman doonta taqaadi inuu waxyaalaha qaarkood indhaha ka qarsado ama wax ruuxii uu isaga ogolaado wax kaba dhaafo waxyaalahaasa imanayso aanu ula tacaamulin dadkan dee kollay hawshiisan iyo waxyaalahan uba baahan ee isaga la soo xidhiidhaya ama uu dee soo muraajacaynayoo kale kan isagu hadiyada uu ka helayo kan kale si lama wada tacaamulayo si lama tacaamulayo marka waxay noqonaysaa khiyaano uu khiyaansaday camalkiisiiyo wadiifadiisiio bal wax banaan ma aha wixiina waa inuu iska celiyo onu aqbalin xataa culimadu waxay soo gaadhaan dee qudaadii oo kale waa kuwanoo baabkiisa kaba hadlaan haddii xataa ruuxani hadiye markii hore ay ka dhaxaysiiyo macrifo waxay isu hadiyeyn jireen uu dacwo markaa leeyahay hadiyadsiinu aqbalo maaha intii yaani kaba ziyaadin haddii yaanu xataa dacwo lahaaninbe intii ay ka korodho intii markii hore ka dhaxayn jirtay hadiyadu ay ka ziyaado iyadna ziyaadadaasi de waa liajli alcamal iyo liajli hawshan iyadna wax banaan ma noqonayso bal markaa waxa weeye waa arrin ah rishwa ahaanu bay noqonaysaa iyo laaluushun bay noqono hadaaya alcumaal waa gululu wixii bismi alcamal iyo bismi hadihi alwadiifa iyo shaqadan daraaddeed loogu soo hadiyeynayey en si kale isagoon hawshan bahayn haddii imaka meeshii laga qaado xilkii wixii aan u yimaadeen ee hawshan daraaddeed uguma yimi dadkuna dee kolley ma aha uun inay isaga uun daraaddeed iyo taasay ahayde qarad kale leeyihin muhimo kalun bay ku fushanayaan hadiyadan oo kale bal markaa taasi wax banaan maaha xadiidkuna taas buu adigu umuurahaasuu inoo caddaynaya lafdigan aan aqriyayna waa xadiid kale un hadaaya alcumaali guluul dadka cumaasha ah wixii bismi alcamal iyo shaqadan daraaddeed loogu soo hadiyeeya guluul buu noqonaya marka waa inay ka dheeraadaan oo iska ilaaliyaan markaas uma qaama nabiyu sala allahu alayh wasalam khadiib markuu isagii intaa ku yidhi ayuu dadkii si u wada ogeysiiyo ayuu rasuulka ilaah istaagay isagoo khudbaynaya uma dakara naxو xadiiثi sufyaana eeg imaka zuhri macmar ibnu raashid baa riwaayadan ka warinayey tii horena sufyaan ibnu cuyayday ahayd xadiidkii sufyaan intan waa ka dheeraa matigan intan uu kaba soo qaaday markaa macmar buu leeyahay uma dakara macmar wuxuu sheegay naxو xadiiثi sufyaan sufyaan ibnu cuyayna can الzuhri xadiidkii uu wariyey ee aynu soo maray oo kale ayuu isagu macmarna zuhri kaba wariyey xdثna أbو qrayb محmed بن العلاء qال xdثna أbو أsامة qال xdثna هiشhاm عن أbيه عن أbي xmaydin الsاaعidiي qaala wuxuu yihi markii hore eg زhri baa xadiidka meden curwo ka warinayey maanta curwo waa halkii unbuu ku suganye laakiin inankiisii هiشhaamn curwa maanta زhri halkiisii ku sugan oo warinaya xadiidka abihi kaba warinaya marka wuxuu hi عan أbي xmayd الsاaعidiي qaala istacmala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rajula nin min alsdi calaa sadaqaati bani sulaymin waa kan intana inoo ziyaadaa oo reerkii reer bani sulaym oo degaankoodna aanu madiine kaba dheerayn sadaqaadkoodii ayuu soo gurkeeda lasoo gurayo iyo soo ururinteedu wuxuu caamil iyo uga dhigay wadiifo iyo jaabi ninkaas reer asdi kaba mid ah yudcaa waxaana lagu magacaabayey ibn alutbiyati ibn alutbiya lagu magacaabayay bal asdi iyo asdi waa ta aan soo sheegno labada riwaayo halkana markii hore waxaan soo aragnay ama labadii laftii horeba aan ku soo aragnay ibn alutbiyati oo laam damisan ta'duna ay reeban tahay taas baan soo aragnay riwaayadana halkan imika maxaa inoo dhacay ibnu ibnu lutbiyati halkii laamta bedelkeedii hamza ku sugan weliba taa laamta barhkood ibnulatbiyati oo laamta fadxadeeda ay ku dabdiyeen laakiin kolley culimmadu waxay raajax yeelaan lafdigaa inoo horeeye laamtaas damisan ayay ismigan ay kuba dabdiyaan jilib reerkan kaba midana waa nisbatan ilaa bani lutbin qabiila macruufa buu leeyahay magaciisana cabdullaahi baa la idhaahay bal taas bay raajax yeelaanoo waxay raajax yeelaan horta hamze iyo laam markay noqoto laamtay raajax yeelaan fadxo iyo markay noqoto damana damada oo bal fadxada waxay leeyihiinba khadaba weeye taas bay yidhaahaan kolleyna qolooyinkiina sharax haysta marka ugu horeeya uu qabanayay nawowi raximah llahu tacaala waa yar qabtay walow nuskadayda saqad jiro waxyaale ay kaba dhacsan yihiin oo ay markaa nuqsaani ay jirto ma garan kara nuskadiina inay taas tahay oo markuu qabanayay waa ama lutbiyatu fabidami laami waiskanita wa minhum man fataxaha laamta ujeedaa qaaluu wahuwa khada intaasi waa ii caadi wa minhum man yaquulu bifatxiha halkan baa aniga nuskadayda dee saqad intaasun baa ku qoran wa minhum man yaquulu bifatxiha hadalkii hore oo dhan oo soo noqday noqonaysaa haddaan halkan wax la raacin laakiin sida dee nusqooyin kale ama qolooyin kaleo sheekha kaba soo naqliya ay jiraan wa minhum man yaquulu alutbiya bidami اlhamzati waqiila bifatxiha marka waxaa ka dhacday aniga halkayga alutbiya iyo bidami اlhamza waqiila bifatxiha markaa in baa kaba dhacday nuskadayda oo kaba dhacsan kuinana waa eegan kartaan waxa weeyaanuun tay raajax yeeleen ama ay halkan sawaab ka dhigayaan allutbiya weeye inuu ninka nisbadiisu tahay ama arrinkani falama jaa markii uu yimi ninkii ayuu xaasabahu rasuulka ilaahay waa xisaabiyey macnaa dee wixii uu qaaday iyo kolley maha un inuu wixii wada keenay qeyb buu halkii kuba bixinaya rasuulka ilaahayna waa siduu amri jiray oo ah sadaqadaa la qaadayo dadkii meesha joogay in dib looguba celiyo bal ninkii buu xisaabiyey waa waxaa inooguma sugano dadkii madaxda dee dadkii cumaashiga ama shaqooyinka ayee muxaasabada ama lala xisaabtamayo si loo ogaado wixii iyaga soo galay iyo wixii baxay loo ogaado oo bal meeshii dee taas loo ogaado rasuulka ilaahay baa xisaabiyey ninkii xaasabahu qaala markaa deete ninkii baa wuxuu yihi hada maalukum kani waa xoolihiinii oo wixii aan soo guray oo sadaqa ahaan usoo guray waa kan wahada hadiyatun qeybtana hadiye weeye aniga lay hadiyeeyey faqaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi fahallaa jalasta maad fadhiisatid fii beyti abiika wa ummika aabbaha iyo hooyada gurigooda maad fadhiisatid xataa taatiyaka waa ilaa ay kuba imanayso hadiye tukay intay kaaga imanaysa adiga hadiyadaadii macnaha ujeeddadu haddii ay run tahay oo waxaan adiga shaksiyan iyo ina lutbiye ahaan lagugu soo hadiyeeyey dee adiga oon tegin iyaga dhex tegin gurigaaga joogay kuguba imanaysay bal haddaad taa run ku sheegaysa maad iska fadhiisatid gurigaagii si aad u aragtid hadiyadaasi inay kuu timaado oy ku soo gaadho lagu soo hadeeyey in kale aada u kala aragtid in kunta haddaad tahay saadiqan mid run sheegayood run ku sheegayso waxaan adiga shaksiyan in laguu soo hadiyeeyey oo taas lagugu soo hadiyeeyey uma macnaha wuxuu leeyahay maaha waa shaqadan iyo hawshan aada haysay iyo camalkan aada haysay dee hadiyada aqbalkeedna siaan soo sheegnay nooc khiyaano ruuxu ammaanadiisii uu khiyaansado ayaa meeshii soo gelaysayna waa ruux la laaluushay wax la siiyey oo dee hadhow markaa waxyaalo kale oo jani jawaanib kale ah oo wixii ammaanadiisii ahayd baa laga yaabaa sideedii inaanu u fulin sideedii inaanu u qaadin ruuxana si dadka kale uu la dhaqmayay inaanu laba dhaqmin oo halkaa ay dee soo gasho khiyaamadaasi uma khadabanaa wuu noo khudbeeyey faxamid allaha waasnaa calayhi uma qaala ama bacd fainii anigu astacmilu waxaan caamil ka dhigayaa alrajula nin minkum idinka idinkaba mida cala alcamali shaqo oo mima wallaanin lahu wixii ilaahay tawallisiiyey macnaha ujeeddadu acmaashii anigu aan mas-ilkeeda hayay mas-uulka aan kaba ahaa oy kaba mid tahay sadaqaadkan lasoo gurayee la qaybinayo ayaan ruux u dhiibayaa oon tawallisiinaya caamil ugaba dhigaya fayatii markaasuu imanayaa fayaquulu wuxuu odhanayaa hada maalukum wahada hadiyat uhdiyat lii afalaa jalasa bal ruuxaasi hadduu run sheegayo muu fadhiisto fii beyti abiihi wa ummihi xataa taأtiyahu hadiyatu ilaahay ugaba imanayso hadiyadiisan uu sheegay imika in loo soo hadiyeeyey fahum in kaana saadiqan hadduu arrintaa run ku sheegayo waxaan hadiye isaga la siiyey inay tahay oon shaqadan iyo hawshan uu hayo aan laguba siin wallaahi baan ku dhaartee laa yaakudu ma qaadayo axadun axad minkum idinka idinka midi minhaa sadaqaadkii waa sadaqadii ee wixii kalena waa la mideen sadaqaba ahayne shay-an shay bigayri xaqii xaqiisa keyrkii oo waxaan xaqiisii ahayn iyo waxaan xaggii sharciga loogaba fasixin hadduu ruux qaado haba yaraado waxaasiye ilaa ay taasi dhacdo laqiya allahu tacaala ilaahay buu la kulmayaa uu imanayaa maalinta qiyaamaha yaxmiluhu xaal uu sido yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha isagoo wixii sida ayuu iman sida hululkii kale qaniimadaba ruuxu isagoo sida uu u imanayey fala acrifanna axada minkum laqiya allaha yaxmilu baciira lahu ruqaa-un fala acrifanna bal nusqooyinka intooda badan san baa dhacday ama nusqooyinka qaarkood fala acrifanna oo macnuhu waa maxay iyadoo dee imaka aanay laamtii ama laadii naafiyada ahayd ee saynu xalayba soo arkaynay la ajidana ama naahiye aan kaba dee asalkeedu ahayde laakiin may naafiye ahayde laakiin aan nahyi kuba fasiraynay iyadoonay ahayne laam keliya un ay tahay oo markaa laba yidhaaho fala acrifanna waxaan garan doonaa axadan axad minkum idinka idinkaba mid ah oo laqiya allaha ilaahay la kulmay yaxmilu xaal uu sida baciira lahu ruqaab kaasaan garan doono ujeeddadu waa dee kaas igama qarsoomi doono waan arki doonaa waan ku fadeexoobi doonaa anoo waxaan u qabanayaana aanu jirin si aynu xalay soo aragnay inuu rasuulka ilaahay markuu ku yidhaaho ruuxaasi akitnii uu ku odhanayay laa amliku laka min allahi shayan qad ablaqtuka wax aan hananayo oon anigu maqafiro ah shafaaca oon ku hananaya ma jirto waayo waan kusoo gaadhsiiyey wax cudurdaara ma lihid oo adigaa khiyaamadan laba yimi markaa taasaan garan doonaa weeye axad saasoo idinka idinkama mido wixii sida oo taa isagoo dee laguma fadeexaynayo bal waa mid nusqooyinka qaarkoodna maxaa dhacay waana ta asharka abay leeyihiin falaa acrifanna oo laadii in asalkeedu waa nafyi oo ma garan doono axada minkum laqiya allaha ee macnuhu waa nahyo yaanan garanin weeye oo yaanan garanin ujeeddadu taasna war waxaa iska ka dheeraada ka fogaada iska ilaaliya ee si aanay xaaladani u dhicin si aan axadkiin aanan u garan isagoo xaaladiisu ay taa tahay oo falaa acrifanna ma garanayo yaanan garanin axadan axad minkum idinka idinkaba mid oo laqiya allahi ilaahay la kulmay yaanan garanintu waa macna nahyi o waxaa iska ilaaliya weeyo ka digtoonaadayna haddii kale arrintani way dhacaysaa laqiya llaahi ilaahay la kulmay yaxmilu xaal uu sida baciira neefkeeda oo lahu ruqaa-un aw baqaratan ama neef lo-ah oo laha khuwaarun ciyaysa iyaduna cabaadi aw shaatan ama see neef adhi oo taycaro ama tayciro ay tasiixu qaylinayso oo dhawaaqayso taas yaanan garanin isagoo axadkiin la kulmay ilaahay xaaladiisna ay taa tahay yaanan garanin iska jira weeye arrinkaa ka digtoonaada oo iskaba ilaaliya haddii kalena arrintaasoo kalea imanayseen uma rafaca yadayhi xataa ru'iya bayaadu ibdayhi ilaa la arkay cadaankii kilikilooyinkiisa ayuu gacmihiisii saro qaaday uma qaala allahuma hal ballagtu markaa wuxuu yihi abu xumayd baa leh hadalkee basura waa arkay caynii ishaydii way aragtay wa samica way maqashay udunii dhegtaydii oo ujeeddadu markaa rasuulka ilaahay xadiidkaa sheegayey khudbaynayey ee uu taagnaa waan arkayey cid ii dhexaysay may jirin oo markaa dee iga qarinaysay ishaydu way arkaysay markaa uu hadlayey dhegtaydna way maqlaysay oo ujeeddadu waa waxaan yaqiinsanahay cid kalena aanay kasii warinahayn ee anigu rasuulka ilaahay aan mubaasharatan uga maqlay anigoo arkaya markaa uu hadlayay anigoo maqlayana dee hadalkiisii basura cayni wa samica uduni weli xadiidka waa inoo socdaa wuxuu yihi musanifku waxadaثana abu quraybin qaala xadaثana cabdة wbnu numayri wa abu mucaawiyata xa waxadaثana abubakr bn abi shaybata qaala xadaثana cabdالرaحim bn sulaymaana xa وxadثna بن abي cmر qال xadثna سfyاn kulhm عan هishاami سfyaankan inoo dambeeya horta waa سfyaan iبn cuyayna kulhmna wuxuu wadaa de isaga saddex nin baa ka horeeyey oo waxa weeye adugu ama afar baaba kaba horeeyo waa cabdالرaحيم بن سulayman iyo cabdة بن سulayman iyo cabdاللahi بن نmayr iyo محamed بن khاsim intooduba markaas waa sufyaan iyo afartaasba can hishaamin hishaam bay xadiidkan ka wariyeen bihada isnaadi waa isnaadkana can hishaam can abihi can abi xumaydin wa fii xadiidi cabdata bni numayrin cabdat bnu sulaymaan alkilaabi iyo cabdullaahi bnu numayr xadiidkoodiiyo riwaayadooda waxaa ku sugnayd falamaa jaa xaasabahu markii ninkii yimi rasuulka ilaahay waa xisaabiyey oo dee wuxuu weydiiyey wixii uu qaaday iyo intii uu ahaa iyo wixii uu bixiyeyba kamaa qaala abu usaamata sida abu usaama waa riwaayadii maka dheeraydan ka soo baxnay say riwaayadiisiiba uu ku yidhi wa fii xadiidi ibni numayrin cabdillahi ibni numayr xadiidkiisa waxaa ku sugnaa oo marka waxa weeyaan cabdat ibnu numayr iyo cabdat ibnu sulaymaan iyo ibnu numayr markuu labadaa gaar ahaan u magacaabay abu mucaawiye iyo cabdiraxiim ibnu sulaymaan iyo sufyaan ibnu cuyeyna riwaayadooda kumay sugnayn falamaa jaa xaasabo intaasi kumay sugnayn labadan bay ku sugnayd oo abu usaama taa waafaqsanaa ama ku waafaqsan fii xadiidi ibni numayrin taclamuna taclamunna wallahi waladii nafsii biyadi laa yaakudu axadukum minha shayan intana waa maxay cabdullaahi ibnu numayr riwaayadiisa ayay intani la socotay oo taclamuna bimacnaa iclamu weeye ogaada oo taclamuna waa ogaansan ogaada wallahi waladii nafsi biyadi halkan waa adkayn uu rasuulka ilaahay adkaynayo ayuu laba qasam israaciyey wallahi iyo waladii nafsi biyadi oo imaka waa yamiintii ama adkayntii dhaarta ayuu laba ismiyo de ayuu sheegay rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wallahi waladii nafsi biyadi waa tan wixii uu kuba dhaaranayene laa yaakudu axadukum minha ay min asadaqaati shay-an wazaada fii xadiidi sufyaana sufyaan ibnu cuyeyne isaga xadiidkiisa wuxuu ziyaadiyey oo waa riwaayadan dee bal matalan markaa hishaam nuucuu can abihi laakiin ziyaadadu xadiidka sufyaan bay kuba sugan tahay qaala basura cayni wa samica udunaya basura waa arkayo cayni ishaydu way arkayeen markii rasuulka ilaahay kacay ee uu hadlayey wa samica waanay maqle udunaaya labadeyda dhagoodna markaasa waan maqlayay wasaluu waxaa weydiisaan zayd bna haabitin bal si dee waxa weeyaan weliba usii yaqiinsataan zayd ibnu haabitna xadiidkan weydiiye fa inahu kaana xaadiran maci wuxuu ahaa mid joogay markaas oo dee rasuulka ilaahay xadiidkaa uu sheegayey isaguna wuxuu aha mid jooga aniga macayga waanu wada joogne bal isaga weydiiya bal markaan iyadayn basura cayni iyo wasamica uduni iyo samica udunaaye laftigan dambe macnuhu waxa weeyaanuun ka hadalkan aan idiin sheegayo iyo xadiidkan hagaag baan u hubaayo waan yaqiinsanahay taas weeyaanoo rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh markii uu ku hadlayay xadiidkan waan arkayey waa hadalkiisana waan maqlayey markaa shaki ku sugan xadiidkan iyo xagga cilmigayga iyo yaqiintayda taasi ma jirto taasba basura iyo samicadan ay tay ama arrintan kale ee uu sheegay u yihi wasalu zayd bna haabitin riwaayada sufyaan waxaa ku sugan buu leeyahay ruuxii raawiga ahaa ama hadal sheegayey inuu dee markhaati gashado ciddii waxaan laba ogeyd qowlkooda ee kuba waafaqsanayd muxuu taa u yeelayaa waa sida ciddan maqlaysa dee ay markaa hadalkan markuu cid kalena ay arrintii sheegto yaqiintii ay yaqiinsanaayeen ama shaygan ayaa aada usii xoogeysanaya hagaag bay ugu kalsoonaanayaan si bal matalan ruuxii saamica ahaa naftiisa kalsoonidiisa ay u badnaato wixii uba sii yaqiinsado ayuu dee bal matalan tanba dee tahay in ruuxii uu cid kale yidhaha bal hebelba waa ila joogay arrintaa goobjoog buu ka ahaaye weydiiya macnaa waa arrintii isagoo hadalkiisu inuu run yahayna caddaynaya gees kalena dadkii balse ay ugu sii kalsoonaadaan oo arrintani ay dee wax sugan aaftooda ku adag ay noqotaba bal matalan taas ayuu san ulaba imanayaa san buu deeto u yidhi ba zayd ibnu thaabitna weydiiya waa joogay markii rasuulka ilaahay hadalkaa kuba hadlayeen xadiidka duruqdiisii dariqan baa inooga hadhay oo wuxuu yihi xadaثna isxaaq ibnu ibraahima qaal akhbarana jariir can shaybaniya can cabdillahi bni dakwana wahawa abuzinaadi can curwata bni zubayr ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam ana cabdillahi bni dakwan waa abuzinaad kunyadiisan waa laqabaaba la yidhaha kunyadiisu waa abu cabdiraxmaane ayuu aada ugaga mashhuursan yahay magaciisano de waa ka maanta magaciisii iyo oo dhami ama magaciisiiyo kii aabiya cabdullahi bni dakwan abuzinaadaynu in badan soo maray ee ruwaadii aada u idqaanka badnaydna kaba mid ah taas baa uu magaciisii kan yahay laakiin kunyadiisaas ama suurada laqabkan suurada kunyada leh ayuu aada uguba shuhroobay marka muxuu yihi can curwat bni zubayr ana rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalam istacmala rajula calى sadaqa alkan eeg xadiidkii maxaa inooga sugan can curwata bni zubayr ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam curwat bnu zubayr waa taabici saxaabi ma aha saxaabigii imika muu sheegin rasuulkii ilaahay baa dee nin saasa magacan lahaa caamil kaba dhigay buu yihi xadiidkii dee wixii markaa rasuulka ilaahay kalaamkiisiina waa tii waynu soo aragnay aduu qadiyade bal lafdigan san baa ku sugan oo suurada xadiidkani waa suuro mursal mursalna waxaa la yidhah waa xadiidkaan saxaabigiisu joogin ومرsل minhu صحaabiy qd siduu صaaxiب الbayquniya lahaa ama taabici wixii uu kor yeelo ayaa mursل la yidhaahaa mursalkuna sanadku ma xidhiidhsana ee laakiin bal waxaan leenahay duruqdii kala duwanayd ee xataa laga warinayey hishaam can curwa ee uu xadiidku mawsuulka ku ahay kii inoogu dambeeyeyba kaba mid ahaa horta xadiidku mawsuul buu inooguba yahay arrin kalena way jirtaayo daahirkan suuradu suuro mursal ha noqotee xadiidka dhammaadkiisa waxaa inoogu sugan inuu yihi abi xumayd baan weydiiyey oo macnaa suuro mursal haba noqotee waa xadiid mutasilaan leenahay sanadkana itisaal weeye suuradani taatee aakhirka xadiidka ayaabuu inoo xidhiidhi doonaa oo isagii inoo caddayn doonaa inuu isaga kaba maqlay waaba kan ee laakiin suuradan imika waa suuro mursala ya maye aniga ima qoran can curwat bni zubayr an can abi xumayd baa idiin qoran maye aniga horta ima qoran de soy kalena kolle waxaan filayaa taasoo xagga hoosena sharaxa waa kan nuodka kuba sugan yahay hakada huwa fi akari nusakh can curwa lakin wuxuu sheegaya bacda nusakh inay dhacday can curwat bni zubayr can abi xumayd way dhacday marka nusqooyinka qaarkood bay dhacdeen nusqooyinka badankooda may dhicin oo dee mutunta qaarkood aan eegana waa sidii kuba sugnayde adigu bal hadalkana hadalkan dena sharaxaba uu ku leeyahay qolooyinkii kalena ay yidhaaheene laakiin nisqooyinka qaarkood bay saa dhacdayo oo caadi oo dee lama taabanayo nisqooyinka qaarkood baa canad iyo xumayd baa dhacdo kuwa markaa ishkaalkaasi ma jiro suuro mursalla maaha laakiin waa tan nusqadan imaka aniga matiga ii taalla nusqooyinka intooda badana ayay tani dhacdeen lakiin akhirka xadiidkaba sanadkiibaa xidhiidayo waa kan عن عبد الله بن وي عن عروة بن زبير أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم استعمل رaجuلا على الصدقة فجاء wuxuu la yimi بsawاad kaثيiri sawاadku waa أشhخاaص oo ujeedadu waa xayawaan ama xoolihii u waday iyo waxyaalo taasaba weeye sawaadna yaqacu calaa kuli shaksin wax kastoo muuqdaba waa ku dhaca sawaadki iyo bidhaantiye haddaba adigu ashyaa fara badan buu laba yimi oo uu soo guray fajacala yaquulu wuxuu gudagalay inuu yidhaaho haadaa lakum kan idinkaa leh wahaadaa hudiya ilaya wixii buu kala saaray oo kana anaa laysoo hadiyeeyey fadakara naxwu xadiidkii hore inuu soo maray mid lamida ayuu sheegay qaala curwatu waa halkan halkan leedahay sanadkii inuu dee mutasiliyay caddaynaysaa curwa wuxuu yidhi faqultu liabii xumaydin isaacidiya abi xumaydkii reer bani saacid baa waxaan ku idhi asamictahu min rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam ee markii hore suuradu suuro irsaal bay ahayd markaasaan idhi rasuulka ilaahay miyaad ka maqashay xadiidkan imakaad ii sheegtay faqaala wuxuu ihi min fiihi ilaa udunay ilaa uduni ha min fiihi macnaa ha samictuhu saadiran min fiih waan maqlay rasuulka ilaahay baan ka maqlay saadiran isagoo hadalkani ka soo fulay min fiihi afkiisa oo ilaa udunii dhegteyda soo gaadhay macnaa toos baan ugaba maqlay waanan arkayey markaas waanan kaba maqlay markii xadiidka rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh u sheegaya balada weyn kolle xadiidka duruqdiisii way inoo dhammaatay oo bal matalan dee kolle axkaamtiisiina waa taan soo sheegnay oo haddii waxani uu yahay uun bismi alcamal ama bismi alwadiifa loogu soo hadiyeeyey hadiyadaasi waa kolley camalkii iyo ammaanadii uu hayay khiyaamadeed baa meeshii soo gelaysa ama lagaba baqanaya xataa haddaanu isagu laba imano waa guluul nooc kaba mida ama qeyb kaba mida markaa waxa weeyaan ciddii wadiifo ama shaqo haysay wixii bal matalan hawsha uu hayo daraaddeed iyo ciddan isaga la xidhiidhaysa hawshiisanun ama dee isagu geesun shaqadiisana ay kaba soo gelaysa lasoo xidhiidhaysa wixii ay usoo hadiyeeyaane hawshan iyo xidhiidhkan oo igu soo hadiyeeyaane quluubkaasuu noqonayaa oo ay tahay markaa ruuxu dee inuu kaba digtoonaado wixii isagii iskagaba celiyo aanu aqbalin hadiyooyinka caynkaasa dee waana kan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh taas uba adkeeyey xataa magac hadiye haba lahaato laakiin tani nooc rishway noqonaysaa wax banaanna ma noqonayso xadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna wakiic bn اljaraxi qaala xadaثna ismaaciil bn abi khaalidi can qays bn abi xaazimi can caziy bni camiirata اlkindiyi qaala anahu qaal bal waa صaxaabi aynaan hore usoo arag cadiy bnu camiirata alkindi ayaa la yidhaha reer kindana waa reer ballaarnaa ama badnaayo yeman degi jiray asalkooda ama degaankooda hore uu ahaa halkaas buu ahaa markii dambe isagu jaziire iyo intan dee dejre iyo furat udhaxaysiya halkaa jaziire la odhanayo berigii dambe degay malaa de dee kolley meelahaas baanu kuba dhintay cadiy bnu camiirata waxaana sharaxa iguba sugan oo sheekhu qaadiciyaad kaba soo naqinlaya walaa yucrafu min الrijaali axadu yuqaalu lahu cumayra bidami bal kulhm biاlfatxi markay ragga noqoto magacan camiiro un weeye ee wax cumayro la yidhaah haddana nin ah ma jirto lama garanayo buu yihi wawaqaca bal nusqadiina eeg tahay inay halkaasa idiin dhacday wawaqaca fi الnisaa-iya ama nasaa-iya waa sa ii taala sabaabku waxa weeye haddii idinkana saas idiin taala wawaqaca fi الnisaai weeye annasaa-iyi ma aha maaha kitaabkii nasaa-i iyo sheekii nasaa-i maaha ee magacan buu ka hadlayaa markay rag noqoto waa cumayra uun eme waa camiira uun ee cumayra kumaba jirto wax nin oo cumayro la yidhaha markay noqoto kutubtaa dee rijaasha iyo markantaa eegeyno laakiin dumarka markay noqoto camiirana way jirtaa cumayrana way jirtaa oo labada amarba dumarka way dhaceen marka halkan sawaabka waxa weeye sida dee kitaabka muclimba ikmaalulmuclim kuba sugan wawaqaca fi nnisaai in la yidhaaho ee annisaa-iyo ya unba halkii raacday dee waa intan yadan raacday ayaa dee laftigii khalal kuma keento waxay markaay noqotay kitaabkii nasaa-i waxa dhacay labadii amarba way dhaceen bay arrintu isu rogtay waa haddii ayaanu idin saxnayn waa saxan doontaanoo waqaca fi nisaa-i weeye dumarka haggooda cumayrana way jirtaa camiirana way jirtaa laakiin ragga camiira un baa jiro dee saxaabigana waata kitaabkeenna xadiidkeennana kitaabkeennana xadiidkan unbuu ku leeyahay xadiid kale kuma laha bal abu daawuud iyo kitaabkeennan xadiidkan unbuu ku leeyahay xadiid labaad oo kitaabka nasaa-i ku sugan mala alkubra weliba iyo xadiid ibnu maaja ku sugan oo nikaaxa labada xadiid baa usoo raacba oo kutubta lixda oo guud ahaanba waa saddex xadiidun wuxuu ku leeyahay saxaabigani xadiidkan oo abu daawuud iyo markaa muslim ku wada sugan mid isaguna kolley waxa weeyaan malin adigu kole qada iyo waxyaalahaas ahaayo nasaa-i sunantiisa weyn ku sugan iyo kaxadiis nikaaxa ku tacalluqsanaayo ibnu maaja waxaa kutubta lixda u kuba leeyayba intaa weeye saxaabigani haddaba saxaabigan baa qaala wuxuu yihi samictu waxaan maqlay rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam yaquulu xaal uu ku qowlayo man istacmallahu ruuxanu caamil kaba dhigno minkum idinka idinkaba mida calaa camalin camal macnaa shaqo iyo wadiifo ruuxii aan u magacowno ee idinka idinka mida fakatamanaa naga qariya mikhyadan iska daa wax ka weynba mikhyadan waa irbadi makhiidku waa duntee laakiin mikhyadan waa mifcal oo waa ismigii aalada waa irbadii ama ibradii dee afkaas saxiixa hirbado afkeeni oo yar aynu de carabdi ba la yar kala horeysay xurufteedii fakatamanaa mikhyadan iyo famaa fawqahu wax ka sareeya macnaha irbad iyo wax kasii weynba naga qariya oo ijeedad intaasuu qarsaday iska daa wax kale irbad buu qaatay dee isleya marada kuma toolo kaana guluulan waxaasi wuxuu noqonayaa khiyaamo iyo guluul yaأti bihi uu laba imanayo yowma alqiyaamata ujeedada waa wixii aan dee sharciga xaggiisa idan aanu uga haysan aan loo fasixin haba yaraadee guluul iyo khiyaamuu noqon isagoo sidana maalinta qiyaamaha uu imanaya qaala cadiy bnu camiira wuxuu yihi faqaama ilayhi waxaa rasuulka ilaahay xaggiisii u kacay rajulu nin aswadu madow oo min alansaari ansaar ah kaanii waxaabad moodaa andur ilay bacdaa nin madoobaayoo ansaara ayaa istaagay imakaabad moodaa imaka inaan arkayo waa siduu u xusuusan yahay xaaladii waktigaa fog dhacday faqaala wuxuu uhi yaa rasuula allahi iqbal canii camalak macnaa camalkiibuu dee istiqaalaadiisii buu dhiibay shaqadaadii mala shaqu u magacaabay rasuulkii ilaahay hawl baa loo diray hawshii iga aqbal iga daayo bal maalan waa dee taas qaala wuxu uhi wamaa laka maxaa kuu sugnaaday od hawshii aan kuu dhiibay ama shaqadii aan kuu magacaabay aada leedahay iga aqbal oo de waxa weeyaan imaka hawshii ma fulin karayo oo de ma wadayeen qaala wuxuu uhi samictuka waxaan ku maqlay taquulu xaalaad ku qowlaysa kada wakada waa xadiidkan wuxuu ka maqlay ninkii inay wax kuba baxsadaan kol haddii aan irbadna lagu baxayn oo irbad yar ama ibradaa yar aan lagu baxayn ay guluul noqonaysa ruuxi uu laba yimaado ee ruuxii wax gacanta ku hayay inu xun kagala soo baydhaan xataa isagoon kuma talagelin baa suurtagala markaasuu doonayba inu shaqadiiba dee faraa kaba qaado saasaan maqlay adigoo leba yuli qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh isagoo adkaynaya tii wa ana aquluhu alaan imikana waan leeyahay waman istacmallahu minkum calaa camalin falyajih ha la yimaado biqaliilihi kiisa yar iyo wakaiirihi wixiisa badanba fama uutiya minhu wixii la siiyo ee laga siiyo minhu waa dee shaqadan iyo waxaan uu hayay ama ujre ahaan ha loo siiyo iyo mushahare ahaan ama mukaafa ahaan iyo abaalmarin ha loo siiyo waa ciddii dee markaa xaakimkii akhada uu qaadan waxaas waa wuxuu leeyahy oo dee loo baneeyey wamaa nuhiya canhu wixii laga nahiyana ee aan la siin ama mukaafa aan lagu siin ama ujra ahaan aan lagu siine loo diidayn ah intaha waa ka joogsanaya oo faruhu ka qaadaya waa iska ilaalinaya ciddii dee kaba sarraysa wixii gacanta kaba gelinaya saasaan leeyahay bu hi makano waa adkayntii hore rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calaa adkeeye waxadaanaa mxamed ibn cabdillahi bni numayrin qaala xadaanaa abi wamxamed ibnu bishrin xa وxadثnي محamed بن رافع qال xadثna أbو اسامة qalوا xadثna إسmاعيل بhda الإسناaد بmثل bal mati inooma soo socdo waa xadiidkan imakaan soo laqbaynay markii hore in moxamed ibn cabdillahi ibn numayre aabihii iyo moxamed ibnu bushri buu xadiidka ka wada wariyo waa laba halkaas moxamed ibnu raaficna abu usama xamaad ibnu usama haddaba saddexdoodan waa abu usama iyo mame cabdullahi ibnu numayr iyo moxamed ibnu bishri ayaa xadiidka iyay ka wariyeen ismaaciilkuna waa ismaaciil ibn abi khaalid alaxmasi aynu hore usoo aragnay sanadkaa hore inooguba sugnaa bihada isnaadina waa ismaaciil intii ka dambeysay oo qays ibn abi xaazim oo la yidhaha waa dabaqada koobaad ee taabiciinta waa ninkii tobankaba la wada kulmay jannada loogu bishaareeye ka wada wariye ka wada wariyey waana keligiiyo cid arrintaa la wadaagsatay maba jirto bimithlihina ee waa can cadiy bni camirata laakiin lafdiguna waa xadiidkii makaan kaba soo baxnay mid laba mid ah وxdثna اسحاq بن إbrاhيم الحنdلي qال أخبرnا الفضل بن موسى qال xdثna اسmاعيل بن أbي khالد qال أخبرnا qays بن أbي xاaزم eg markii hore saddex nin baynu soo aragnay oo ismاعيل بن أbي khاaلد kaba warinayay nina uu kasii horeeyey waa wakiiع بن الجaراح oo riwaayadii uu matniga inoo dhameeyey kuba sugnayd imikana fضل بن موسى sinani ayaa ismaaعيل ka warinaya markaa شhan raawi ayaa ismaaعيل xadiidkan ka wariyo imika intan yar uu inoogu soo koobay imaamka mسلم qaaلa سamعtu عaلي بن camيرة الkilbiya yquل samعtu رasuuل الlahi صلى الله عليه وsلم yquل بmثل xadيiثiهiم bal fضل بن بن موسى sinani isaga dee ayaa warinaya riwaayadan bmثli xadيiثiهim wuxuu wadaa waa afartii ka horeeyey saddexdii sanadkan yaree kooban kuba sugnaa iyo matnigii aan dee waxa weeyaan sanadkii matnigu laba socday wakiic ibnuljarax oo ku jiray waa afartoodaas xadiidkii ay ismaaciil ibnu abi khaalid kaba wariyeen mid laba mid ah ayuu fadl ibnu muuse kaba wariyey kolley macnaa xadiidkana waan soo ogaanay baabu wujuubi daacati اlumaraai fii gayri macsiyati wa taxriimiha fi lmacsiyati wuxuu u baabaysan yahay baabu wujuubi daacati lumaraai nimanka madaxda ama amiirada iyo dee ciddii mas-uulkaaba adeecad daacitaankooda la adeeco fii gayri macsiyatin waxaan macsiyo ahayn iyada macsiyo ilaah khaaliqa macsiyadiisa cid lagu adeecayaa ma jirto ee waa wixii aan macsiyo ahayn in la adeeco waajibnimadkay waajibka ahayd lagu adeeco wa taxriimiha wa taxriimi daacati daacadna waa imtihaalu lamri waa amarkii oo loo hogaansamo daacadu xaaraamnimadka ay xaaraam tahay dadkii wulaada ahaa ama umarad ahaa la adeeco fi lmacsiyati wixii macsiyadeed adugu guud ahaanba dee ama amiir ha noqdo waalid ha noqdo cid kale haba noqdee wixii macsiya in lagu adeeco inay xaaraam tahay iyo wixii aan macsi ahayn daacadooda lagu adeecayo dadkii madaxda ahayd waajibnimadkeeda taas buu baabkeedayaan xadaثnي زahير بن xرب وhاrون بن cabdاللahi qاaل xadaثna xajاaج بن محamd qاaل qاaل بن jurayجi xajاaج بن محamed المsisi alacwar ba wuxuu yihi qaala بن jurayجin horena waxaan usoo sheegnay waa arintiisa iyo caadadiisa oo halkan dadka kale xadaثanii iyo akhbaraniya ay yidhaahaan isagoo usanuu sheekiisa iبn jurayج wax kaga soo naqliyaa waa qaalo un marka ninku hadduu mudalis yahay uu qaalo sanoo kalea la yimaado sanadku dee waxaa tadliis baa kuba sugan oo itisaal laguma xambaaro laakiin ibnu juraj markay xajaaj ibnu moxamed markay noqoto waa arrintiisiiba halku akhbaranaa ama xadahanaa kaba isticmaali lahaa ay dadka kale kaba isticmaalaan isaga qaaladaa keliyuu isticmaalaayo qaala wuxuu yihi xajaaj qaala ibnu jurayjin ina jurayj baa wuxuu yihi nazla wuu soo degay yaa ayuha aladiina aamanuu adiicu llaha wa adiicu rasuula wa uli mri minkum fii cabdillaahi bni xudaafata bni qays bni cadiyin isahmiyi macnaa bal ilaahay qowlkiisan uu yihi yaa ayuha aladiina aamanuu adiicu llaha ilaahay adeeca oo dee wixii amray u dirma u hogaansama wa adiicuu adeeca rasuula rasuulkana adeeco wixiu isaguna dee amrayo taas ku adeeca oo ulilamri amarka kuwa u saaxiibkee minkum idinka idinkama mida muslimiintii madaxdiina ah kuwaasna adeeca aayaddaasi waxa weeyaan ama qowlkaa ilaahay wuxuu ku soo degay ninkaa cabdullaahi ibnu xudaafata ibnu qays ibnu cadiyin la yidhaahee reer bani sahmi sha'nigiisi iyo arrintiisuu kuba soo degay bacaahu seebay ahayd aadna waa mukhtasar imaka halkan bacaahu waxaa diray annabiyu sala allahu calayh wasalam fii sariyatin ciidan kooban oo sariyaa ayuu madax ugaba dhigay rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi marka ciidankiibaa dee intuu wax amray ayay barhkoodna dooneen amarkii inay fuliyaan kuwana ay fulin waayeen ama ay diideen oy kaba joogsadeenoo marka waxaa soo degtay aayaddan baa dee tashaanigaa ama arrintaa ninkaa kuba soo degtay akhbaranii ibnu jurayj baa le waxaa ii warramay xadiidka iigu warramay yacla bnu muslimin can saciid ibni jubayrin can ibni cabbaasin bal iyadoo kolley qisadan iyo aayaddan iyo imaka malaan rontahayba in loo yar dib dhigto cashirkan ku xiga ama xadiidkan iyo qisadan halkay kuba yar imanayso waxa weeye horta xagga ta inoogu sugan eeg ibnu jurayj sanadkii isagoon dhammayn ayuu matnigii sheegay oo qaala ibnu jurayji nazala yaa ayuha aladiina aamanuu waa matnigii imaka inay ninkaa shanigiisa kuba soo degtay sanadkiina qeyb baa harhsanayd markuu matnigii sheegay ayuu sanadka intiisii kale dhameeyey imaka halkanoo waa kan muxuu yihi akhbaraniihi yacla bnu muslimin can saciid ibni jubairin can ibni cabaasin markaa taasna wax banaano hadday dhacdo in iyadoo matnigii oo dhan aan laba shidee matnigii lasoo horreysiiyo sanadkii laga wada dambeysiiyo amase ay dhacdo inta sanadkii qeyb ka mida la sheego aan la dhammayn sanadkiiyo matnigii laba sheego dabadeedna sanadkii dib loo taam yeelo shay iska jaa-iso weeye horta taas allahuma masalay soo qaadaan kutubta mustalaxa oo haddii imaka san oo kale xadiidkii sanad ku maqashay matnigii iyo ayaa u dhaxeeyey sanadkii qeyb ka mida iyo qeybka markaa waa tan dambeysay miyaad leedahay oo adiga dee miyay kuu banaanaanaysaa inaad sanadkii wada qadimto ood matnigii dambaysiiso matalan waa iyadoo halkan aan idhaahno xadathanii zuhayr wahaarun qaala xadahanaa xajaaj ibnu moxamed qaala qaala bnu jurayjin akhbaranii yacla bnu muslim can saciid ibni jubayr can ibni cabaasin nazla qowluhu tacaala oon sanadkii eeg aan iswada raacsano markii horena sidaan ku maqalay sidani may ahayn si riwaayadeedu ay noogu sugnaatay may ahayn matigiina deeta aan dambaysiino si dee badnaan jirtay suuradaas oo kalena culimadu waase dee alfiyooyinka iyo kuba sugan waxay leeyihin shay iska jaa-iso weeye oo haddii taa lalaba yimaado jaa-is bay noqonaysaaye bal horta imaka ta inoogu sugan matnigii on inoo dhammaan maya sanadkii on inoo dhammaan ayaa matnigii laba sheegay dabadeedna sanadka baqiyadiisii baa la taam yeelay allahuma arrin bay sheegaanoo kutubta musalaxa inoogu suganoo waa imaamkan ibnu khusayma ibnu khusayma san dee kitaabkiisu waa kitaabkan lama wada hayo laakiin dee bale wixii ina soo gaadhay kitaabka inagaba soo gaadhay dee waxaan filayaa xataa waqtiyadii xaafid ibnu xajar walow dee abwaabta qaarkood ama kutubta qaarkood isaga uu arkay isaga naftiisa may dhammayn waqtigiisiiba muu dhammayne laakiin waxyaalo ayaa jiray waktigaas isaga wax kasoo naqliyo nimakaan laba hayn ama ama kutubtiisa dee waxaweyaan adraafta uu kusoo arooriye bal waxaa dhacdayn dee wuxuu ku wariyaa xadiidka san oo kale oo sanadkiibuu sheega matingna wuu dambeysiiya laakiin awqaada qaarkeed maxaa dhaca inuu matiga soo horeysiiyo sanadkana dambeysiiyo waxaan u sheegay xadiidka haddii sanadkiisa kalaan ku sugan yahay hadal baa ku sugan maqaal baa jira ama dacfi baa ku jira sanadka waa habka uu sameeyo oo ah inuu matiga soo horreysiiyo dabadeedna uu sanadka dhammeeyo markaasaa wuxuu yidhaahaa in sidaa anigu aan u dhigtay si ka duwan ciddii dee ma fasaxayo in layga wariyo saa si ka duwan in anigu kama dhigayo wax dee banaan ama ma fasaxayo oo markay ibnu khusayme noqoto isaga dariiqiisa in la raaco weeye laakiin markaani ibnu khusayme ahayn waatan aan leenahay waa la horreysiin karaayo haddii matnigii barhkii ay tahay ama sanadka barhkii ay tahay ama sanadkii oo dhan ba waxaan la dambeysiiyey waa la bedeli karaa taas baan leenahay taasi iyadu waa bal arrintu taas wey ninkan cabdillahi ibnu xudeyfena horta waa nin quraysh ah weeye reer bani sahmi kolley waa camr bn alcaas iyo reerkoodii oo waa jirib quraysha weeyaan oo dee mashhuurba ahaa waa dadkii islaamka u horreeyey hore uu islaamay xabashana uu hijrooday isagii nin kale walaalo ahaayeen iyo bal matalan oo horta ba waa saxaabi kitaabkeena dikrigan buu ku leeyahay halkan waa ku leeyahay dee waana inoo dambaysaa qisadiisan iyo markaa arrintan dee bal xaggan daacada iyo waxyaalaha kuba tacalluqsanaa taasi waa inoo dambaysaaba waa umuuraha dikri unbuu ku leeyahe laakiin riwaayo kitaabkeenna kuma laha in oo bal markaa waa saxaabi bal adigu taasba khilaafadii cusmaan buu dhintaa laba idhaahaa qisa kolley xaafid xajari saabihiisa iyo dee waa hortii beheq iyo keyrkiibaa soo naqliye qisay soo naqliyaan kolley isaga ama fadaaishiisa culimada ay kuma tiriyaan oo arrintu ay ahaydba waqtiyadii dee la jihaadayey ee lagu jihaadayey sham iyo wixii kaba sheeyey ayaa isaga nimankii reer ruum markii la dagaalamaya isaga iyo dad kale oo muslimiintii kamid ahaa ayaa gacantooda galay oo ay qafaasheen anaa ninkii boqorkood ahaa ama qaysare markuu ogaaday waxa weeyaan inuu saxaabadii rasuulka kaba mid yahay ayuu waxyaale muqriyaadahoo uu isagii dee bal adduunye iyo waxyaale qaarkood u bandhigayo si uu gaalooba ayuu laba yimi oo xataa wuxuu soo gaadhay nasraani noqo mulkigaygana qeyb baan ku siinaya washirkuka fii mulki waa diiday markaasa waxaa la yidhaha meel buu inta lagu xidhay lagu salbiyey ayuu amray dadkii rumaadda ahaa ee aada ramyiga u yaqaanay bal hareerihiisa inay ku dhuftaan leebabkii isaga aanay kuba dhufan calaqal taasi inay isagii ku xambaarto waxaanuu ka doonaya inuu yeelo tiina laxdin iyo argagax iyo waxma yeelan waa laga soo furayo biyo aada loo kulayliyey nin baa lasoo qaaday muslimiinta asrahooy kamid ahaayo waa lagu tuuro markiiba waxa kala yaacay laftii cad baa soo baxday dee waa biyuhu say u karsamayeen isagii buu yihi amray oo kuba rido markii xaggii loo kaxeeyey ayuu ooyaa la yidhaahaa markaasuu isli malaa muraadka doonaysaa gaadho soo celiyo maxaa kaa oohiyeyoo markaasuu yihi waxaan jeclaystay dee inaan boqol nafood yeesho oon dee markaas intuba dee halkan lagu guro boqol nafood inaan leeyaha ujeedada haddii dee naf keliya imaka markiiba way iga baxaysaaba waxaan kuma tamaniyey boqol nafood inaan leeyahay oo dee mid kastaba dee san oo kale arrinkii buu laba yaabay oo markaasaa wuxuu yidhi madaxa iga dhunko aan kusii daayo adigu tiibu kaba joogsa deetu yihi may aniyo dee dadka muslimiinta ee kalead haysaba ha buu yidhi oo intuu madaxii ka dhunkaday ayaa isagiiyo malaa sideetameeye muslimiintii ayaa la sii daayo isagoo dadkii socwada ayuu yimi waktiga cumar ibn khadaabna way ahayd cumar ibn khadaabna way ahayd markaasa cumar muxuu yihi ba isagaana u bilaabay ee macdaa ruux kastoo muslimiinta kama dadkii markaa meeshii joogay waa arrintaas wax kale markuu kaba waayey intaa markuu ka helo dadkii isaga lagu sii daaye eetuu yihi waa ruux kastaba waxaa xaq ku ah inuu madaxa isaga kaba dhunkado anaana bilaabaya oo kale anaana bilaabaya cumar ibn khadaab bal waa cabdillahi kolley nin caftan iyo kolkol yar badanna waa ahaayo arrin inoo dambaysana waana ninkii dee qolooyinkii saxaabada ama dee ay wada socdeen intuu yihi dabshida gala yidhi oo waa arrinta qisadna waa tan waa halkan le taasay kuba soo degtay uu yihi markaa dabkii galay barhkood dooneen inay galaan kuwa qaarkoodna ay yidhaaheen dee dabaaban usoo cararno rasuulka ilaahi waxaan ugaba soo u raacnay ay ahayd waa carar aan naar kaba cararayno adigu markii dambena cadhadiisi way degtay adigu waana taa ay ahayd dee rasuulka ilahi yidhi hadday galaan markii kamay baxeen inama daacatu fi lmacruuf bal taas weeye imika laakiin halkan ah ayaddani inay taa kuba soo degtay si wax dee markaa isagii la amrayo arrintii in lagu adeeco waa yar ishkaal jira bal waxaan leeyahay taas markaan xadiidkiisa gaadhno ayaan u dibdhiganaynaa intaas aan yar dibdhiganaynaa waayo hadday tahay dee isagii adeeca iyo ilaahay adeeca rasushiisii rasuulkiisii adeeca ulilamri minkum qisadna ahayd qisadaas dadka gala uu yihi si waxay ahayd de inay adeecaan ba ahayd arrintuna taa may ahaynba oo xadiidka bal wejkase ay tahay iyo waxyaalihii laguma xambaariyo culimada qaarkood ishkaalkooda taas baa inoo dambayso insha allahu tacala way inoo dambaysaay arrinka halkan waxaa jira n waa ulilamri minkum kulle culimada intooda badan waxay kuba fasireen dadkii madaxda inay tahay waana sida dee xadiidka imika iyo qisadu inooguma socoto inay madaxdii tahay oo kuwii idinka ulilamriga ahaa iyo idinka idinkaba mid ahaa kuwaasna adeeca waxaana sida xaafid muxajar iyo keyrka yidhahaan imaka adiicu llaha ficilkii baa la sheegay rasuulki ilaahay markii la sheegayeyna ficilkii baa lagu soo celiyo wa adiicu rasuula laakiin markay noqotay wa ulilamri minkum wa adiicuu ulilamri ficilkii lama soo celino rasuulka ilaahay daacadiisa waa daaca mustaqil ahoo ee qur'aankii waa la yimi isagaana tafsiirkeedii iyo dee sunaheediiba anzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasima nuzila ilayhim waxyi kale oo aan ahayn qur'aankii oo axkaam ziyaadi ay kuba sugan tahayna rasuulka ilaahay waa loo soo waxyoonayay oo daacadiisu kuma qeydna un wixii qur'aanka kuba sugan waxyi labaad baa loo soo waxyooday oo ah kaas isaga laba mid ah oo dee bal matalan taasoo axkaam ziyaadi ay kuba sugan tahay sanbaa deeta daacadiisii waa adiicu rasuula loo soo celiyo daacadiisu waa daaca mustaqil ah gaar ah oo dee rasuulka ilaahayna wax macsiya aynay dad maba amraye ama wa ulil amri minkum iyaga daacadoodu waxay ku qaydan tahay ee daacadaa ilaah iyo daacadaa rasuulkay kuma qaydan tahay haddii ay laba yimaadaan wax dee iyaga mukhaalafa ama macsiya lama adeecayo waxay bal markaa noqonaysaa un daacadii rasuulka iyo daacadii bal matalan ilaahay ayay ku qeydnaanaysaa ku xidhnaanaysaa oo waa wixii daaco ahaa ama wixii aan macsiyo ahayn adigu ayaa lagu adeecaya weeye haddii laakiin ay dee noqoto daaco mustaqil aho aan qur'aankii iyo xadiidkii looga baahan iyo taas iyada daacadoodu taas ma aha wa ulilamri minkum culimada qaarkoodna ulilamriga culimadii bay kaba dhigeen kuwa qaarkood labadaba qowlba wax jamcinayay kaba dhigeen bal kolley laakiin intooda badan waa ulilamri minkum waxay leeyihiin oo dee khaasatan siyaaqa aayadda ka horeeyaana uu keenayo waa dadkii madaxda ahaa xadaثna yaحya بn yaحya qaal akhbarana الmغيraة بn cabdالرaحman الxizamiي can abi الzinadi عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال من أضاaعني روحay adeeca فqad aضاaع الlaه maن يdع الرasuuل faqad aضاaع الlah ilahay baaba yihi wayo ilaah baa amray in la adeeco markaas ruuxii aniga i adeecay ilahay buu adeecay وmaن yqsini ruuxay caasiyana faqad casى الlah ilahay buu caasiyey وmaن يdc الأmiira ruuxa amiirkiisa adeeca laakiin way noo dambaysaayo waa wixii macruufa waa wixii aan macsi ahayn waa imika iطlaaqa halkan waa la qaydiye faqad aضaacanii kaasna anuu i adeecay وmaن yacsi الأmiira amiirka ruuxa caasiyana ee wixii dee adigu macruufkaa ku caasiya waxaan de adigu macsiyo ahayn oo dhan ba weeye isagu bal matalan ku caasiyana faqad casaanii aniga ayuu icaasiyo dee rasuulka ilaahay baa amray daacada amiirka amiirka isagaa amray marka haddii uu isagii la caasiyo rasuulka ilaahay baa la caasiyay salawaat ullahi wasalaamu caleyh kole dee waxaan lagu caasiyey aanay ahayn macsiyo iyada hadday macsiyo tahy waa lagu caasiyayaan وxadaثnii زahيr بن xرb qال xadaثna بن cuyaynaة عan abi الزinaadi bhada الاسنaadi walam yadkur muu sheeginoo isagu eeg ibn cuyayne riwaayadiisan can abi zinaad uu ka wariyey markii hore mغيraة بn cabdالرaحman الxizami baa warinaye وman yacصi الأmiira faqad caصاanii intaa jumladaa dambe وxadaثnii xrmlة بن yaحya qال aخbarana بن wهbi qال aخbaranii yuنuس عan iبn shihaabi aخbarahu qaal oo iبن شhهاaب baa u waramay yuنuso wuxuu yihi xadaثna abو سلمة بن cabdالرحمن عan أbي هurayرaةa عan rasuuli الlahi صلى الlه عليه وsلم أنه qاaل maن aضاacnii ruuxa aniga i adeeca faqad aضاac الlah وmaن caصاanii ruuxa i caasiya faqad casى الlah ilaahay buu caasiyey وmaن aضاaca أmiirي أmiirkayga ruuxa adeecana amiirkaygii de markaa ruuxii uu rasuulka ilaahay amiir ka yeelan kuma koobne waa umaradiisi guudbaba e faqad aضاacnii waa i adeecay waman casaa amiiri amiirkayga ruuxa caas caasiya oo wixii dee macruufa ayuu ama waxaan dee macsi ahayn buu ku caasiyey amiirkiisii faqad casaanii kaasna waa i caasiyey inayna amray in la adeeco waxadaثanii moxamed ibn xaatimi qaala xadaثana makiy bn ibrahima qaala xadaثana bn jurayji can ziyaadi ziyaad ibn sacdi ibn cabdالرaحman can ibn shihaabi waa dee min atqani asxaabi ibn shihaab xertii ibn shihaab raggoodii uu idkaanka badnaa bu ziyaad kaba mid yahay horaan usoo aragnay ana aba salamata bna cabdالرaحman akhbarahu anahu samica aba hurayrata yaquulu qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam bimilihi sawaan waa kii imika kaba soo baxnay isagoo lamida la simana waxadaثanii abu kamilin اljaxdariyu qaala xadaثana abu cawaanata can yacr bni caضain can abi calqamata abu calqamata alfarisi oo mawla bani hashim la yidhah ama mawla lansaarba kolley waa nin siqa ahaayo ifriqiya ama tunisiyana dhulkaa qaadi kaba noqdo taabiciintii dhexaa horena aan usoo aragnay qaala wuxuu ninka abu calqama xadaثanii abu hurayrata min fiihi ilaa fiya bimacnaa cid inoomay dhaxayn afkiisa ayaa hadalku ka soo fulay isagoo anigu aan dee maqlayo oo min fiihi ilaa fiya qaala wuxu uhi abu hurayra سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ح وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي ح وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عضاء أنه سمع أبا علقمة سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثين warraggii hore xadiidkoodii mid laba mid ah bal adigu kollay abu hureyre cidda ka warinaysaynu soo maray abu salamata bnu cabdiraxmaan iyo cabdullaahi bnu dakwan ama abu zinaad labadaasun bay ahaayeen waayo inta kale eeg abu calqama waa ninkii saddexaad daahirku wuxuu keenayay in laba idhaah naxwa xadiisihimaa waa labadaa hore xadiiskoodii wax laba mida waanasan sheekhan sheekh maxamed amiin alharariye alkowkab ulwahaaj oo kale iyo san kale khada buu kuba tiriyaa inuu sawaabka kaba dhiga inay taa tahay laakiin dee horena waynu usoo maray alisnan famaa fawqahuma jamaca lababa jamac way noqotaa marka inagoo dee eegeyna jamacu nusqooyinkiina aysan kol haday wadayiin jamacun labana kolkol in laguba idlaaqo bal walow laba un ay ahaayeen damiirka loo celiyey waa iyadoo labadii iyo wax ka badanba marka la yidhaha jamac bay noqonayaan ama jamaacay noqonayaan iyadoo lagaba dhigay taasi looguba celiyey uun ee muhimku labuun baa inoo horeeyey ninkana waa ninkii saddexaad abu hureyre xadiidka kaba wariya وxadثna محamed بن رافع qال xadثna cبدالرزاq qال xadثna معmr عن hmاm بn mنbه عن أbي هurayرaةa عن النaبي صلى الlه عليه وsلم mثl xadيث imamka saddex baa horeeyey hmaamna waa kusoo biiray abu hurayra xadiidkii kaa warinaya waa xadiidkii hore mid laba mida وxadثna abوالطاhر qال أخبرna بن وهب عن xaywة أن abا yuنس سلaym بن جuبير mولى أbي هurayرaةa xadثه qال سمعت أbا هريرة يقول عن رسuuل اللhi صلى الله عليه وسلم بذلika waa xadيiثkan imkaan kaba soo baxnay وqاaل waxaanu yihi isagu riwaayadiisa maن aضاaca الأميiرa وlam yqل أميirي أميirka ruuxa adeecadeeya xataa rasuulka ilah ayaanu tacyiininba dadkii ka dambeeye haba noqoto kol haddaa wuxuu u amraya aanay wax macصiyo ahayn waa la adeecaya weeyaan وkذلika في xadيiثi amam عan abي هurayرaةa xadiidka amam can abi هurayrana man aضاaca الأmيra ku sugnayde amiri qolooyinka horea lafdigooda u ka ahaa xadiiskuna waa kii makaan soo aragnay waliba abwaabtana ama intan axaadiiana waa kol waay waa macnaha keli un bay wada leeyihin وxadثna سacيid بن maنصuuri وqtaybaة بن سacيidi kilahma can yacquba qala سacيid xadثna yacquب بن cabdالرحمن عan abi xaazimi abi xaasim wa سlmة بn dinar aأcrج عن أbي صالح الsmاn عن أbي هurayرaةa qاaل qاala رasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم عalayka الsمca والطاacata عalayka waxaad waa ismu ficil baan ka dhigaynaa bacnaa ilzam laasim aلsamca maqal aada maqasho iyo wطaacata yeelis aada yeesho ciddii madaxdaada ahayd wixii aan macsiyo ahayn weeye fii cusrika shidadaada waa markaad cidhiidhi iyo rafaadiyo ku jirta iyo wax kugu culus wa yusrika yusrigaaga oo markaa dee waa kinahaaga faqrigaaga oo kale iyo dee kinahaaga iyo markaad xaalo iska ladan kuma jirto ama waxaana wax iska sahlan oo fudud lagu farayo taas maqalkoodii iyo daacadoodii laasim wa manshadika manshadkaaga waa wixii aada u nashaadaysnayd ee kuu fudaa inaad laba timaadeed u nashaadaysnayd iyo makrahika nacitaankaagii wax kugu culus maha macsiyo hadday macsiyo tahay laguma adeecayo wixii macsiyo maaha laakiin adigii dhib iyo culays iyo mashaqaa kugu sugano waxaad nacayso taasna kuba adeec wa asaratin waa iyadana doorasho iyo eexasho caleyka korkaaga adiga masalan asaradu waa ikhtisaas wixii dee matalan xaqa ulaha aada ulahayd baa lagaa qadiyey cid kale oo dee wax lagaaga horreysiiya aanay jirin baaba lagaaga horreysiiyey ama shaqo iyo wadiifo ha noqoto adduunye iyo xoolo la siiyo ha noqoto si kaloo laysu maamuuso haba noqoto asaradii waa taas waa wixii dee markaasoo ruuxu uu isagii xaqa u lahaayo lagaba qadiyo lagala gooni noqdo umuuraha adduunye oo kale cid aan dee mudan oo laga horreysiiyo ama adduunyaha lagaga horreysiiyo ama mansibe xataa taasi hadday jirto yaanay kugu xambaarin inaad daacadii ka tagto inaad maqli weydo ee iyadoy taasi jirtana dee waxa weeyaan dii kale waxaa ka imanaya fasaad iyo dee bal matalan taas iyo kelimadii muslimiinta oo kala tagtee maqal weeyaan oo samcigii iyo daacadii laasim bal calayka asamca wadaaca waxaa laga yaabaa calayka asamcu wadaacatu inay idin xarakaysantahy waana sidayo xarakaysan taa hore waa lagu dabdiyey oo dee laqbadeedii waa niga horreysiiyey maxaa iyada ta kale aan odhanayna asamcu maqal iyo wadaacatu yeelis baa calayka korkaaga oo dee aada isagaba dhigno iskaga khabarno samciyo daaca korkaagay ahaadeen macnaa iyaguna waa laazimuun oo had iyo goor maqal ciddii madaxdaada ahayd adeecna wixii lagu amray een macsiyo ahayn xawaashaada dhammaanteed xataa hadday jirto iyadoo umuurtii adduunye iyo waxyaalahaas iyaga ay la khaas noqdaan xaqiinii laydin siin waaye waxaad xaq u lahayd cid kale oo adiga bal matalan lagaagama horreysiiyo dee istixqaaq la-aan taasi hadday jirtana maqal oo adeecba wey kollina waxay culimmadu dee axaadiisan si guudba qayb way noo dambaysaa qaybna waa ta aan soo aragna ujeeddadu ay tahay boorin laysku boorinayo calaa samcati waaacati fi jamiici alaxwaal sababtuna waxa weeye dadkii muslimiinta kelimadoodii baa mid ku noqonaysa dad dee ba markaa isku duubanoo xaaladoodu deeba taas bay noqonaysaa haddii iyada markaa ay taasla laba iman waayena ee meeshii khilaaf iyo kala tag sabab u noqda axwaashoodii guud ahaan inay fasahaado diin ahaanna u fasahata adduunya ahaanna kollayna waa waxaan shaahidoonahaynba waktigeedna bal meeshii khilaaf soo galay soo galay kala jab iyo maqal-aani ay soo gashay dee waataan aragno axwaashoodii diineed iyo toodii adduunya iyo wixiiba inay fasahadayaan oo dhibi ay kaba imanayso khilaafka yara yimaado xataa iskabadaa kii weynaaye haddaba ujeeddadu waxa weeye guud ahaanba asamcu wadaaca lakin waa wixii aan macsiyo ahayn waxaan laysku maqlayo laysku adeecayo xataa ruuxa dhibi haba jirto isagii dulmi ha kuba dhacayo ha laba dulmayo xaqi uu lahaa ha lagaba qadiyaba eh kol haddii waxaan la amraya markaa inaanay macsiyo aanay ahayn ha fuliyo weeyaano ha maqlo axaadiisna kolley taas way noo socon doontaa haddii a la yidhaaho waayo duruqda ayaa bal matalan iyo axaadiis kale oo cid kale ay warinaysa lakiin macnahaasay wada leeyihin wallah subxana wa tacala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta